bismillaahi raxmaani raxiim ramadaanulkariim dhegaystayaal kusoo dhowaada warkabeynime radio jawar qodobadaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in ka go-an tahay qabashada doorasho qof iyo cod in ku eedaysan inuu miino ku aasayey marka oo la qabtay soomaaliya oo ka hadashay dagaalka bariga dhexe hay-adda hormuud salaam foundation oo deeq diidaamin ah u samaysay qoysas ku nool gobolka hiiraan dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan goob shidaalo oo ku taalay gacanka faris oo ay lahayd xukuumadda imaaraadka carab
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo radio jawhar idinhaya kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiioo intaasi ka faahfaahsan waa habeenimo axadda islin ay soo galayso taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha saddexaad sanadka laba kun lix iyo labaatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay ka go-an tahay qabashada doorasho qof iyo codda daahir abshir xasan ayaa warkaas inoo faahfaahinaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan gaara la qaatay madaxda urur-siyaasadyada dalka kuwaas oo uu madaxweynuhu kala hadlay xaaladda guud ee siyaasadeed ee iminka waddanka ka jirta iyo sidii loo xoojin lahaa hanaanka dimuqraadiyiinta dalka iyo sida waddanka loo wada gaarsiin lahaa doorashooyinka qof iyo codka madaxweynaha ayaa mas-uuliyiinta ka dhageystay talooyin sidoo kale aragti ku saabsan horumarinta nidaamka doorashooyinka sidii loo xaqiijin lahaa ka qaybgalka siyaasadeed ee loo dhan yahay isagoona ku booriyey inay sii xoojiyaan wada shaqaynta islamarkaana ay si firfircoon uga qayb qaataan doorashooyinka qof iyo codka ah kaasoo la qorsheynayo in dhowaan laga bilaabo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka dhankooda madaxda urur siyaasadiyada ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay nidaamka wadatashiga iyo ilaalinta xasiloonida siyaasadeed dib la xaqiijiyo dowladnimada islamarkaana looga fogaado wax kasta oo khilaaf keeni kara kulanka waxaa sidoo kale isaguna goobjoog ka ah ra-iisul ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya cali xoosh iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xasan macalin waxaana madaxweynaha iyo mas-uuliyiintana isla soo qaadeen sidii doorashooyinka qof iyo codka loo wada gaarsii lahaa maamul goboleedyada islamarkaana doorashooyinkaas ay u noqon lahayeen kuwo laysku hadlayn karo oo hufan si kastaba ahatee waxaa weli taagan khilaafka ka dhashay doorashooyin qof iyo codka ah ee dowladda federaalk soomaaliya ay doonaysa inay ka qabato maamul goboleedyada dalka waana qodobka ugu weyn oo mas-uuliyiinta golaha mustaqbalka soomaaliyeed iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay isku hayeen isla jeerkaana uu fashilmay shirkii dhowaan kusoo dhammaaday villa soomaaliya kaasoo u dhexeeyay madaxda ugu sarreysay dowladda iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka nin ku eedaysan inuu miino ku aasayay magaalada marka ayaa gacanta lagu dhigay sahra cabdirasaaq ayaa warkaas inoo faahfaahinaysa ciidamada ammaanka ee degmada marka ayaa gacanta ku dhigay mino la doonayay in lagu waxyeelayo amnigii xasiloonida magaalada kadib howlgal ay si feejigan u fuliyeen wararka laga helaya saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in miinadan lagu qabtay nin lagu magacaabo yuusuf jeeri kaas oo la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada marka howlgalkan ayaa yimid kadib xog sirdoon oo tilmaamaysa in la qorsheeyey fal amni daro oo lagu qalqalgeliyo magaalada ciidamada ammaanka ayaa si deg dega uga hortagay khatartaas ayagoo miinadii ka saaray goobta si looga badbaadiyo shacabka waxyeelada mas-uuliyiinta ammaanka ayaa sheegay in baaritaano dheeraada lagu hayo eedeysanaha si loo ogaado cidda ka dambeysay qorshaha iyo haddii ay jiraan dad kale oo ku lug lahaa degmada marka ayaa kamida meelaha ay mararka qaar ka dhacaan falalka amni daro waxaana ciidamada ammaanka ay wadaan dadaalo lagu xoojinayo xasiloonida iyo badbaadada shacabka soomaaliya ayaa ka hadashay weerarkii lagu qaaday iiraan danaasir maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya soomaaliya ayaa ka hadashay xaaladda degdega ah ee bariga dhexe intuu socday kulan gaara u yeesheen golaha maanka ee qaramada midoobey soomaaliya oo ku hadlaysay magaca saddexda dal ee loo yaqaano etri kuwaas oo kale ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo liberia iyo soomaaliya ayaa cambaareysay weerarada ah ay maraykanka israa'iil ay ka fuliyeen gudaha iiraan iyo jawaabta ka dambeysay ee teheraan ay ka dhigan yihiin koror halis ah oo colaadeed taas oo khatar ku ah nabadda gobolka iyo tan caalamka sida bayaanka ay ku sheegeena bayaan rasmi ay soo saareen soomaaliya iyo labadan dal waxay ka digeen in xaaladdu isku beddesho rabshado iyo argoosi sababi kara xasuuno darro baahsanna sidoo kale waxay cambaariyeen weerarada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iiraan lagu eedeeyey in markaa ay ku qaaday dhulalka madaxa bannaan ee baxrayn kuweyt qatar sacuudi carabiya iyo isto gimaaraadka carabta kuwaas oo geystay waxyeelo kala duwana waxay ku celiyeen in dhammaan dowladaha xubnaha ka aha qaramada midoobay ay waajib ku tahay inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah iyo axdiga qaramada midoobay kaas oo mamnuucaya hanjabaada ama adeegsiga xoog karan ah madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee dal kale soomaaliya iyo dalal kale ee afrika ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo dejiyo xiisada loona ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida iyaguna adkeeyey inay weli ka go-an tahay ilaalinta mabaadi'da asaasiga ah ee sharciga caalamiga ah iyo nabad kuwada noolaanshaha dalalka kale hay-adda hormuud salaam foundation ayaa biid aamin u samaysay qoysas iyo xoolo dhaqaato ku noolaa gobolka hiiraan cabdishakuur maxamed ayaa hiiraan ka soo diray xilli ay sii kordhayaan dhibaatooyinka ka dhashay abaaraha ku dhuftay dalka gaar ahaan gobolka hiiraan ayaa hay-adda hormuud salaam foundation waxay gurmud biidhaamina gaarsiisay boqolaal qoys oo xooldhaqataa oo ku nool deegaanada hoos yimaada degmooyinka beledweyn maxaas iyo fadlibaax ee gobolka hiiraan boqolaalka qoys ee xooldhaqatada ee ka faa'iidaystay gurmadka biidhaaminta ayaa u mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation waxaana ay sheegeen in lagu soo aadiyey wakhti ay u baahnaayeen islamarkaana oon aada u daran deegaanada uu ka jiray waxaan u mahadnaqaynaa walaalkayna xaaji faray oo loo soo wakiishay waxay u soo wakiilatay biyahaas cawamaada oo muslimka loogu gargaara islaamka tabaalaysan loogu gargaara waxay u soo wakiilataan marka hore salaamaya midda labaad waxaway waxaan u mahadnaqayaa inta koonkaan isugu timid oo maanta la qaybsatay kurbada iyo kulaylka meeshaan ka jira maadaam tuuladaan la yidhaha farcudo guddoomiyaha farcudo oo asna ka hadlay isagana waa uga mahadnaqaya waxaan salaamayaa ummadda islaamka ahoo meeshaan iskugu timid iyo hay-adda hormuud mahad ha naga gaarto meeshaan annagoo ku tabaalaysan farcuddo hankoollo jiqey ayay nala soo gaareen biyo ay noo keeneen biyo dhaamis dadku waa tabaalaysan yahay ilaahay ma ogiyo wax kaloo wax riibi karana ma leh waa u mahadnaqaynaa boqol kiiba tobankiiyo afarta qur-aanka kariimka xadadiisaan ku salaamaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay wixii wax u qabta islaamkii liidan iyo ummadda islaamka aho liidan ilaahay waxa la qabto aniga magacayga waxaa la yidhaha yuusuf maxamed cosoble khaasatan waxaan ku dhaqanahay oo deegaan aan ku nahay meesha la yidhaahdo muqla macaash iyo matagle iyo agagaarkeeda khaasatan waxaana soo gaaray hay-adda hormuud salaam aana soo gaartay alxamdulilah wax badan oo caawinahay noo keeneen haddana waa nala jiraan haddana waxaan uga mahad celinaynaa wixii aan u baahannahay oo karaankooda inayna soo gaarsiiyaan anigoo ah sane xasan barqalle ahna tuuladan muqlamacaash ma tagle guddoomiyeeda waxaan salaamayaa hay-adda hormuud salaam fudhiin ayaan salaamayaa waxa weeye biyo ayayna soo gaarsiiyeen annagoo tabaalaysan aad iyo aad
ma haddana ilaah iskale waxaan joognaa meeshan la yidhaa xagar tuulada xagareedaan joognaa odayaasha xagareedaan ka mid nahay ama guddoomiyaha xagareed waxaan u baahanna marka waxaanu soo gaarin maanta hormood salaan oo biyo noo keentay xilli kulana waa lagu jiraaoo ilaahay idinkiisa soon ramadaana iyo qoraxeed iyo kulayl iyo abaaro ma hadda ilaah iskale waxaan salaamaynaa dadkii islaama waxaanu soo gaarsiiyey mas-uuliyiin ka socday hay-adda hormuud salaam foundation iyo guddoomiyaha degmada farlabaax axmed aadan ayaa dhinacooda ka hadlay goobaha lagu qeybinayey gurmadka biidhaaminta ah oo ay hay-adda hormuud salaam foundation ka fulisay deegaano badan oo ka mida gobolka hiiraan
walaalayaa maanta waxaan halkan u imaanay inaan u keenno booyado biyo ah annagoo ah hormuud salaams foundation meeshan oo ay ka jirto abaar bacan waxaa noo aan bilownay biyo dhaamintii gobolka hiiraan gobolada kaleo dalkan way ka socdaan maarata sidaan oo kale ah abaartan ilaaha naga saaro kolley meeshaan macluul aad u fara badan iyo abaar ayaa ka jirto waa dhul oomana ah dad fara badanaanu ku nool marka insha allahu tacaala waxaan ugu talagalnay inaan booyadahan biyaha u bilowno meelo badanna waa ka shubihayna oo gobolka ah maanta waxaan maarata soo gaarnay aagan maarata aagan farcudda loo yaqaana aan soo gaarnay waa meelaha ugu coomanka ugu coonka badan ay ka mid tahay maantana biyahan aan ku soo bilownay insha allahu tacaala booyadahan aad arkaysaan waxaan ka keenay meel fog meeshaan waxaan ugu imaanay dad macnaha ku tabaalaysan oo ku ooman marka insha allahu tacaala waxaan ugu talagalnay inaan maarata waxa ay ay tari karto ay tarto waan u wadi doonaa haddii alla idmo dadkan ilaahay gacantiisa deeqdo bini aadan waxba ma u tari karo bini aadan maarata waan nafcelis maahine waxaan soo gaarnay deegaankan oo muqla macaash annagoo wakiilka ah hormuud salaam foundation oo maanta biyodhaamin aan halkan ka bilaabayno biyodhaamintaasoo deegaankan eeqayladiisa iyo abaaraha xaaladda waddanka ka jiro ay aada u daran yihiin ayaan waxaan rajeynaynaa biyodhaamintaas gobolka dhan inaan gaarsiino waxyaabaha oon aad aan usoo aragno waxaa ka mid a dhul dheer aan soo marnay ilaa iyo boqol kilomitr gaarayo waxaan soo aragna dadka inay abaara daran maanta waxaan daahfuraynaa biyodhaamin ayna soo gaarsiiyeen hormud foundation hormud waan u mahad celinaynaa hormud dee qayb libaaxay ka qaadatay abaarta ka jirta iyo oonka ka jiro degmada farlibaax waxaan leenahay maanta wuxuu nagu wareejiyey wakiilka hormud foundation dee jooga degmada farlibaax cabdicasiis xasan faarax booyado toban ah tobankaas ma ahaan doonto hormuud waxaan ka rabnaa insha allahu tacaala in ay badiso biyahaasi limid kale ay kusoo dartay insha allahu tacaala halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jawhare haatanna warka dibadda warbaahinta iiraan ayaa qortay in droniska qaraxyada lagu xiro lagu weeraray bar shidaal oo ay lahayd xukuumadda imaaraadka carabta oo ku taalla gacanka faris iyada oo sawirada laga soo qaaday baraha bulshada lagu faafiyey ay muujinayaan qiiq iyo uuro ka baxaya goobta la weeraray sidoo kale iiraan ayaa gantaalo ku weerartay saldhigga militari oo ay faransiisku ku lahaayeen magaalada abuudabay warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawhar waa naga intaa